fadhigan oo ay warbaahinta dibadda ka joogtay ayaa markii dambe waxaa warbaahinta uga waramay gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax waxa weeye golaha saaka golo xidhan buu ahaa waxaana loo xidhay waxa weeye dhacdadii shalay ka dhacday tukaraq tukaraq waxay udhexaysaa garowe iyo laascaanood waa bartankii xuduudda somalilan weli waxaa maqan konton kalaa maqan toddoba kilomitr bay u jirtaa garowe xuduudda somalilan marka ciidamada somalilan oo hawshoodii wata ayaa shalay lagu soo weeraray tukaraq waxaadna ogeydeen muddooyinkan dambe dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland waxay wadeen faragelin dibindaabyo ay ka dhex abuurayaan labada dal somalilan iyo soomaaliya taasoo xaalad abuura oo raba qalalaase iyo nabadgelyo inay ka ridaan mantaqada geeska africa guddoomiyuhu waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya aanay ixtiraamin heshiiska ay la galeen somalilan waa sida uu hadalka u yidhi waxaanu tilmaamay inaanay aqbalayn in hawada laga maamulo muqdisho dowladda soomaaliya waxay caddaysay inayna ixtiraamayn heshiiskii lagu wada galay hawada istanbul iyo mid kaloo ay wada galeen saddexda hay-adda un-ka iyo somalilan iyo soomaaliya hawada inta lagu heshiinaya in gacanta ay ku hayaan markaa hawadana la qaybsado shirkii istanbulna saasaa lagu soo kala seexay dabeedna hadda waxay sameeyeen inay yidhaahaan hawadii waxaa lagu soo wareejiyey soomaaliya annagaa hawada somalilan xukumaysa taasina waxa weeye waa meelka dhac lagaga dhacayo qaranka somalilan wax lagu yeelayo guddoomiyuhu waxaa kaloo uu sheegay in ay hore baarlamaanka maamulka puntland fadhi ay yeeshee wakhtigii doorashadu ka socotay somalilan ay ku sheegeen in aanay deegaanadaasi ka qabsoomi karin wax doorasho ahi taasoo guddoomiye baasha ku tilmaamay mid xadgudubka ah somalilan waa sidau hadalka u yidhiye socdaal ay wasiiro ka socda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa puntland ay ku yimaadeen deegaano ka mid ah gobolka sanaa gaar ahaan baran iyo dhahar ayuu ku tilmaamay sidoo kale guddoomiyuhu in xadgudubyada ka mid yihiin waxaasoo dhanna waxay somalilan intaa jawaab kama ay bixin waxay ku jirtay waxaa weeye deris wanaag dadaynu waalanahay dhiigna diyaar uma aha somalilan dhiig horey u soo gashay waxay ka shaqaysaa waxa weeye mantaqadu inay ku wada noolaato nabad laakiin wax loo dulqaadanaya maaha dhacdooyinkaasoo dhan baa iswada raacay haddana ciidamada somalilan shaqadoodii caadiga ahayd ayay wateen waa lasoo weeraray waxaa lagu weeraray dal somalilanna waad ogeydeen waxaa kasii horreeyey qoriley baa kasii horreysay qoriley waxa weeye waa xuduudda somalilan ciidamada puntland ee madaxtooyada ayaa dad shacaba kusoo weeraray waxay kusoo weerareen qoriley somalilan iyadoo xaq dhowrasa wax faloy ka celisay ma jirto marka daantaasiga bareerkaabaa ka socda sidii loo soo sidii loo wiqilaa qarannimada somalilan gebagabadii waxa uu guddoomiyaha golaha wakiiladu sheegay in dulucda kulankooda uu ahaa sidan marka waxaanu shacabka somalilan u sheegaynaa waxa weeye haddii ay joogsan weydo in loo diyaar garoobo sidii loo difaaci lahaa dalkan sidaasaanuna xildhibaanada maanta ee fadhi xidhan ugu yeedhnay inaanu la socodsiino hadba xaaladdu meesha ay ay marayso waxaanu uga diganaa puntland inay ka waantoobaan ciidamadu waxay joogaan tukaraq kana soo noqon mayan waana joogayaan waana dalkii barhkii weeye intii kalena way hadhay marka waxaanu uga diganaa faragelin dambe inay kusoo sameeyaan geesta kale golaha guurtida ee somalilan oo aqalka sare ee baarlamaanka ayaa fadhi deg dega la isugu yeedhay maalintii shalay ahayd kaasoo qabsoomi doona maalinta beri ah ee bishu tahay ee toban barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa